farsamada gacantaha oo ka kooban dhowr nooc waa mid ka mid ah adeegyada aasaasiga u ah bulshada waxayna hadda shaqa abuur noqotay dad badan qaar ka mid ah dhallinyarada ku noolal magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ku shaqaysta farsamada gacanta gaar ahaan harqaanka oo ay noloshooda iyo tan qoysaskooda ka maarayaan qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaan ka wareysanay qaabka ay u talaan dharka faashionka ah aniga magaceegiisu ismaan faatir waxaan ku nool magaalada dhobley oo ka mid ah dhaqaanleyda oo magaalada dhobley ka shaqaysato oo siba xirfada gacanta ah waayo nin walba waxaa adduunkan waxaa ilaahay meel buu arsaaqad u geliyey meel arsaaqadii wuxuu ilaahay geliyey inaan arqaankaa ganacsado oo arqaankaas aan ka xoogsado oo aan ka shaqeeyo oo dadka soomaali soomaalida adduunka ku nool inaan dharka u talo maasha allah dhubleeda arqaamo fara badan ku yaalaan bahaya arqaan uma qabto saayda waa dhar fashion oo ayaa noocan toolnaa rag iyo dumarna waan toolnaa mafahante nin walbo si walba ku qanacsan yahay lagu qanciyaa fashion dhowr noocaa jiraan nin walba intii tawrtiisa lagu talaa nin walbana dee waa farsamo hor leh wuu jecel yahay anaga saata farsamadii gacantan ku haynaa waayo nin walbo hataa farsamada xataa nana soo qaabilaan diyaar una soo dhaweynaynaa welkamaan leenaha insha allah aniga maasha allah alxamdulilah arqaanka nololmaleedkeeda waan ka dhacsadaa waan ku qanacsanahay intaa inka badan inaan helaan isku daya insha allah dhalinyarta waxaa u baaqayaa nin walbo dhalinyaro ah mustaqbalaa sugaayo inuu mustaqbalkaas xifrad uu barto uu shaqaysto intaad nin facaa tuugsan leeda ama darbiya isteered waxaa fiican inaad shaqo barato hataa xameel noqotid ama arqaan aad baratid waxyaalaasaan kula talinaya insha allah magacii waa jiino axmed cabdi kutol degmada toobley arqaan marka dharka aad iyo aad maasha allah walaahina dharka faashonka raggaan tolnaana khamiisyada fitshaaryada wax walbo meeshaana lagu hagaajiyaa marka dhalinyaro waxaan ku dhiirigelinaya inay farsamada gacanta aad ay u bartaan sida arqaanka waxyaaba badanaa jira farsamo gacan ah inay aada u dhiirgelisnaa intii la taariib lahaa waxaa roon nin walba dalkiis inuu ka xamaasho lasoo dhaafay aada waxaa loo qiis loo xiiseynaya khamiisyada aada loo tolnaa khamiisyada cumaaniga oo oo marookaanka camal ee maaragtay waxaa ku dhiirgelina kuwaas aada loo tolnaya maasha allah iyo dharka iyo xijaabada gabdhaha kuwa turkiya oo shareer ku xiran kuwaas aada loo tasho maanta wax baahi ee maanta meel kale loo aadaya malahan wax walba waa laga helaa magaalada maasha allah waa tolnaa wax walba waa loo tolaa qofka wadani fariin waxaan u dirayaa dhalinyarada inay shaqaystaan dalkooda inay ka xamaashtaan nin walba dalkiisa inuu waxtar leeyahay inuu soo saaraa loo baahanyahay xirfadna uu barto uu shaqaysto farsamada gacanta waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan casrigan taasoo muddooyinkii dambe ay ku baraarugeen bulshada soomaaliyeed gaar ahaana dhallinyarada oo qaarkood ay u noqotay xirfad ay ku shaqaystaan